wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare dowlgoboleedka hirshabeelle siciid xagar camarow guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye iyo duqa magaalada beledweyne nadar tabax maalin ayaa si wada jir ah xarunta iskuulka mujamac ee magaalada beledweyne uga daafuray imtixaanka shahaadiga ee qaranka in ka badan laba kun iyo sagaal boqol oo arday oo ku nool degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa u fadhiistay imtixaankan oo lagu gelaya shan iyo toban xarumooda wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlgoboleedka hirshabeelle siciid xagar camalow ayaa sheegay in sanadkan koob iyo toban boqolkiiba ay kordheen ardada ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle sanad dugsiyeedka ardada imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiga sare waxaa u fadhiisatay arday tiradoodu tahay sanadkii hore waxay korortay boqolayda marka la dhaho kow iyo toban ilaa laba iyo toban boqolkii inkastoo weli ay yar tahay markii loo fiiriyo state ahaan iyo waxbarashada heerkan ka joogno waxaa wiilal ah kun siddeed boqol konton iyo saddex waxaa gabdho ah kun boqol iyo siyeed waxaa lagu gelayaa shan iyo toban goobood oo dhammaan dowladda hirshabeelle ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka koowaad allah subxaanahu wa tacaala oo noo soo gaarsiiyey marxaladda maanta waxaan rabaa wasaaradda waxbarasho ahaan waxaan aad ugu mahad celinayaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ee mar kasta heegan u ah inay mar walba nagala shaqeeyaan imtixaanaadka dhammaan dalka oo idil gaar ahaan taliska ciidanka booliiska hirshabeelle madaxdeeda saraakiisheeda saraakiil xigeenadeeda iyo dableydeeda oo mar walba heegan u ah inay gutaan waajibaadka ka saaran ilaalinta ammaanka imtixaanaadka waxaan u mahad celinayaa kun jeer anigu ku hadlaayo magaca madaxweynaha dowladda hirshabeelle his excellence cali cabdulaahi xuseen guudlaawe magaca xukuumadda hirshabeelle waxaan rajayn waxaan u rajaynayaa ardada soomaaliyeed ee maanta hirshabeelle ku abtirsata imtixaanka gashay inay guulaystaan hadduu ilaa iraa gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa guul u rajeeyey ardada ka qaybgelaysa imtixaanka qaranka sharafay noo tahay inaan maanta ka soo qayb galno oo aan halkan ka daahfurno imtixaanka shahaadiga ah ee runtii awalan allah subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa oo noo suuro geliyey marka labaad waxaan u mahad celinaynaa waalidiintii wakhtiga dheer oo labaiyo tobanka sana aheed ka soo qayb qaadatay in halkan la soo gaaro si la mid ah waxaan u mahad celinaynaa macallimiintii dadaalkaas iyo wakhtigaas dheer soo bixiyey iyo maamulayaashii ku hagaayey waddada toosan wakhtiga intaas la eg waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa maantay ciidamada booliiska oo soomaaliya guud ahaan kaalinta ugu muhiimsan oo ammaanka iyo xasiloonida ka qayb qaadanayo waxaan rabnaa dhammaan inaan halkan uga hambalyayno ardada soomaaliyeed iyo bahda waxbarashada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan oon maanta joogno waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo wasiirkeeda oo maantay halkan noo joogo iyadoo gobolka hiiraan uu ka daahfuraayo imtixaankii guud ahaan hirshabeelle ma ahan inuu ka daahfuraayo imtixaanka gobolka hiiraan waxaa wuxuu ka daafurayaa imtixaanka dhammaan hirshabeelle guud ahaan waa uga mahad celinaynaa inuu fursaddaas siiyo gobolka hiiraan waa uga mahad celinaynaa inuu fursaddaas siiyo magaalada beledweyne waxaan leenahay ardada maanta imtixaanka gelayso waa ardadii waa waa hoggaankii berito waa macallimiintii berito waa dhakhaatiirtii berito waa injineeradii berito insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa guulaan u rajaynaynaa waxaan u rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan waajibaadka iyo iyo farxadda ay la qaybsan doonaan yacni ummadda soomaaliyeed qaar ka mid a ardayda maanta u fadhiisatay imtixaankan ayaa sheegay inay rajeynayaan inay guul ka soo hooyaan magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cabdi ka socda iskuul ramadaan maanta waxaan u fadhiisanay exaamkii nationaalka afariyo tobanka bisha waxaan rajaynaya dhammaan ardayda soomaaliyeed guulaa wada rajaynaya hadduu ilaahi raalli ka dhigo dhammaanna waa wada guulaysanaynaa haddaan ku bilaabo magacay magacay waa mahad maxamed cusmaan maanta taariikhda afariyo tobanka bisha lixaad laba kun labaatan shanta waxaan u fadhiisanay imtixaankii shahaadiga ahay insha allah waxaan rajaynayaa dhammaan aniga iyo ardada soomaaliyeed inay natiijo fiican oo ku farxaan inuu ilaahina siiyo magacaygu waa hodan maxamed xasan oo ka socota iskuulka mujamac oo ku faraxsanaya inaan maanta maalintii u horreyso imtixaanka gale ee tahay si qurux badan ayuuna igu soo dhammaaday alxamdulilah allah ayaa allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh maanta inoo suuradgeliyey inuu noo furmo imtixaanka fonfor runtii waxaa waaye imtixaankan waxaa waaye aad iyo aad aan maarataye ugu mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada in maarata ay noo suuradgeliso inaan noqono ardaydii ee, mustaqbalka ee, u gudbaysa jaamica- jaamacadda runtii maanta waxaa waxaa fursad wanaag ee, fursad aad iyo aad eh aan u helay ardayda foonfoorka ah inay galaan ee, imtixaanka qaranka waxaan u mahad celinayaa allah subxaana watacaala marka hore iyo mar saddexaad runtii waxaa maxaa iskale ee, marka la- marka- marka labaad waalidkii iyo maarataay asxaabtii iyo garb istaagneed inay maarataay imtixaankan galo maanta run ahaantii aad iyo aad baan u faraxsanahay dareenkaygana lama soo koobi karo maadaama intaasoo sana aan waxbarashada soo dhiganayay oon galaas aan soo xaadirayey oon subax aan soo kalahayay run ahaantii maanta waxaan dareemaynaa in maaragtay imtixaankii uu noo fududaado insha allah aan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa in mustaqbal qurux badan aan dhisano haddii nahay dhallinyarada soomaaliyeed in ka badan soddon iyo sagaal kun oo arday oo ku nool magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ayaa maanta u fadhiista imtixaanka qaranka kaasoo socon doona muddo shan maalmood ah